halkayga kulanka maanta wuxuu ku saabsanaa yani arrimaha amniga ugu horreeyey way sida haatan waxay dhacay dhacdadii dhacday hotelmuna tacsi ayaan u dirnay xildhibaanadii dhintiyey iyagoodii waxaan kaleeto runti tacsi dirnay dadkii kaleeto maaragtay meeshaas ku geeriyooday falkii waxashina waa lagu soo qaaday anigu waxaan maanta ka hadalnay sidii runtii amniga gudaha loo sugi lahaa dagaaladan hadda runtii amoodo in caruur badan oo masaakiina oo runtii dugsiya quraan qudiyada iyo gobolada laga soo ururiyo si xamas lagu baabi'iyo iyo wixii laga yeeli lahaa iyo sidii gobolada abaabulkooda loo xoojin lahaa loo dargelgelin lahaa iyo intaa waan qaadanay waxaan runtii wasiirka amniga ayaa runtii qorshe keenay qorshahaasoo waaratay adigu ku saabsanaa sida amniga guud ahaan iyo jaangoynta ciidanka iyo waxyaabahaas marka waa gartay mudan ra-iisul wasaare ee intii shirka uu socday afkaaraha ugu badan ee wasiirada maadaama arrinta laga hadlay amniga ay ahayd sidii dhacdooyinka ugu dambeeya oo dhacay oo dagaalada ay ka mid tahay wax looga qaban lahaa maxay wasiiradu fikir ahaan soo jeediyeen horta runtii anoo haddan aan u gelin si maaragtay yani hoose laakiin kulli ahmiyaddu waxay ahayd in amniga hadda xildhibaanadoo kaleeto si gaar ah ahmiyad loo siiyo dagaalkooda aada loo ilaaliyo iyo meel in loogu talagalo hadda waxaa ka dambeeya xildhibaanada iyo dadka dowladda u shaqeeyo aag ay degaan oo runtii amni aada loogu sugo dowladda amniga shacabkao dhan baa horta xel ka saaran yahay runtii shacabkao dhanna sidii maaragtay loo badbaadin lahaa yacni dadka kan haatan dagaalka iyo bandhaystay dhiigga islaamka si dadka looga qoon lahaa baan runtii ku dadaalnay inaan ka hadalno oo meel isaga dhigno waxay la tahayna inaan maaragtay dila eego dhowaan ay ay dadka kan yani laga kuleysan doonaa dilaa waa gartay mudan radwaar marka waxyaabaha aad hadda islaam aad dhigteen oo ammaanka ay ugu muhiimsan tahay qodob ahaan maxaad isla garateen
waxyaabaha isla garana waxay ahaayeen in haatan waxaan la sooynayay dibadejinta amniga yani qorshaha amni ee dalka oo dhan ciidamada jaangooyintooda ay ku jirto iyo sidii maaragtay amniga markaan ka sheekaynayana amniga keliya ciidamada maaha laakiin waa ciidamada dhan booliska ciidamada asugidda iyo maxkamadaha sidii runtii maaragtay loo dirgelin lahaa qorshe waxaa ugu dambaysa labadii kun iyo lix iyo qorshe laga soo sameeyo qorshahaas in maaragtay inta lagu noqdo la waafajiyo wadciga hadda aan ku jirno laakiin mudan ra-iisul wasaare markaad eegto arrimaha hadda dalka ka taagan ee ammaanka baa ugu muhiimsanaatee oo dilal baa dhacaya gaadmaa qaraxyaa la fulinayaa ee xarumaha dowladdu ay gacanta ku hayso dhexdeeda kooxaha dowladdu ay weeraro arbishaada ka samaynayaan qodobada aada isla garateen ma is leedahay dhammaan arrimahan waxbay ka bedeli karaan runtii waxbay ka bedelayaan waxa weeye adigu wixii dowladda dhinaca ay haatan haysana wixii ka jiro dhanna amnigeeda waa la zaaidinaya haddii la yidhaahdo waxaan zaaidin doonaa in maaragtay waxyaabaha dad kaleeto umo dhan maaragtay meelaha yani ku dhumaalaysanaya in in gacanta lagu soo diro waxaan rajaynaynaa inaan dhinacana sugno dhinacaas kaleetana haddii la yidhaahdo dadkaan haatan dagaalka kasoo qaaday aan maaragtay runtii dib u riixno oo aan magaaladan gacanta lagu dhigo qorshaha magaalo gacan ku dhigista aad muddo badan bay dadka soomaaliyeed mudan ra-iisul wasaare idinka sugayeen rajada hadda aad muujinaysaay maxay kaga duwan tahay ballanqaadyadii hore xukuumaddu u fidin jirtay
runtii waa ogtahay ciidanku diyaargarow waa lagu jiray waxaan maaragtay yani hadalka markuu dagaal socda ciidanka in markaas diyaargarowgiisa dhisidiisa la galo waxay la tahay haatan in maaragtay runtii meel fiican ay marayso ciidamada amisoorna runtii ay haatan gacan fiican siinayaan ciidanka soomaaliyeed waxaan rajaynayna nabada uday ku filnaadaan magaalada xamar laakiin taas kumayna istaagin waxaan ka hadalna xataa gobolada iyo ahmiyadda ah in mar dambayta aan fursad loo siin dadkaan carruurta masaakiinta ee waalidiinta u dirsadeen dugsiyada qur-aanka ee laga soo afduubayo inaysan fursad loo siin inay yani helaan maaragtay fursad carruurtaas kusoo qafaalaan oo ku keenaan xabash mudan ra-iisul wasaare isla arrimahan dagaalada oo kale dad badan oo boqol kor dhaafaya maalmihii lasoo dhaafay muqdisho ku dhintay dagaaladii duqeymaha dhammaantoodna rayid bay u badnaayeen oo isbitaallada qaarkoodna boqolaal baa yaala dareen ahaan arrintaa maxaad ka muujinaysaa maxaase qorshe ah oo dadka sidii wax loogu qaban lahaa ama xataa dhimashadoodii iyo dhaawacyadoodii laga hortegi lahaa khasaaraha shacabka loo yareyn lahaa ilaa inta badan duqeymay wax ku noqdaane xukuumadda iyaan ugu qorshaysan
haatan duqeymo badan dhinacooda ay kasoo dhacaysaa laakiin saasoo tahay annaga mas-uuliyaed gaaraan iska saarna runtii shacabka inaysan waxgaarin xakuumadda waa inaad ogaataa ummadda soomaaliyad ogaataa sideedaba dadkan dagaalamaya waxay markasta isku dayaadeen shacabka inay wax ka tuuraan ama wax ka hadlayaan si shacabka iyo dowladdu ay u kala fogaadaan marka waxa weeye arrinta tan waa arrin aan si sahla u qaadanayno waa runtii arrin aan ku dayan jirno aan rajaynaynana in mar dhow aan runtii yani meel shacab joogaa inaan wax laga soo tuurin sababtoo ah waxaan rajaynaynaa inaan gacanta magaalada barkeed ku qabanay ama magaalada oo dhan baa dilaayada ugu dambayntii markaad oo dumaadsan mudna ra-iisul wasaare maxay tahay fariinta shacbiga soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya aada u marin lahayd radio shacabka soomaaliyeed marka hore waxaan uga tacsirinayaa runtii dhibaatada tan iyo dagaalada lasoo qaaday dagaaladan dowladda ayaa lasoo ataagay shacabka soomaaliyeed baa lasoo ataagay waxaa soo waxaa sabaynaya waxaa weeye dad ay ku shaqaysanayaan dad injineer ah runtii waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan yani maanta aan uga maaragtay ka codsaday in runtii ay gacan ka siiyaan dowladda sidii dadka kale iskaga qaban lahaa dadka kan caruurtadooda ay baabiinayaan ummadii ay barakicinayaan wax qorshe oo waddanka loo hayana ma jirto qorshaha keliya ahayaan waxooga qofka nool in la dilo kelinkeena maaragtay yani lasoo saaro marka runtii waa in meel lagu soo dejeestaa ma horaa sheegin annaga wax kan haddii fakar tahay fakar meys baa lawada fadhiisanayaa culimo waxaa jirta aqoon leh dadka kala saari karta hadday siyaasad tahayna meys wada xaajood baa jira umada hadlayo lagu xaajooday laakiin hadday tahay ummadda hala baraka iyo dowladda mas-uuliyadda waa ka saara runtii inay difaacdo dalka inay difaacdo dadkan kusoo duulay runtii ummaddana ka gobolka dadka lagu haya